waxaa maanta magaalada hargeysa ka furmay carwada caalamiga ah ee bandhigga bugagta iyadoo ay kasoo qayb galeen wufuud ka socotay dalalka jabuuti iyo etoobiya haddaba wariyaha v o a ee hargeysa khadar maxamed cakula ayaa ka wareystay guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa doctor jaamac muuse jaamac aad iyo aad baad umahadsan tahay khadar runtii sanadkan dalka martida ahi waayo sanad kasta dal baa inoo martiya waa dalka aynu jaarka nahay ethoobiya marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas hadday noqoto bugaagta iyo hadday noqoto gabyaaga iyo hadday noqoto siyaasiga iyo hadday noqoto dhalinyaradaba laakiin waxaan aad aad ugu faraxsanahay inay inala joogaan runtii koox aada u muhiima oo ka timi jabuuti oo iyana sidoo kale qoraagooda iyo fanaankooda iyo artis oda iyo siyaasigooda iyo dowladdii intaba wada socdaan marka labadaa dal baa ugu xoog weyn aynu jaarka nahay laakiin dalal kale oo fara badan sidii caadiga ahayd oo yurub iyo maraykan iyo qaaradda africa iyo asia sanadkanba inay nala joogaan baan ku faraxsanahay iyadoo haddana ay jirtay isu socod la-aanta sarada covid
haddaad cid ka carabowdo wafuudda maalan jabuuti iyo wafuudda etoobiyaba yaa ka mid noqonaya wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa ah qofka hogaamineysa maxaan ku lahay doctor hibo muumin casoowe ayaa hogaamineysa ciidanka inooga yimi jabuuti marka waan ku faraxsanahay wasaaradday haysana waa wasaarad isku xidhaysa shaqadaynu qabanno oo dhaqankii iyo dhalinyaradii in la israaciyey sanadkan dowladda cusub ee jamhuuriyadda jabuuti oo ah wasiir inana loo dhiibay oo horena buugfeerka ugu xidhnayd runtii marka qof ka hogaaminaya qaybtaas laakiin berita waxay noo imanaysaa maayirkii magaalada jabuuti oo diyaaradda la socota laakiin waxaa la socda qoraaya waxaa la socdaa artist waxaa la socda sawir qaadayaal waxaa la socda maxaan ku dhahdaye museumkii madxafkii cusbaa qaranka maamulkoodii waxaa la socda museumkii maamulka ugu sarreeyey oo dowlad iyo shicibba jabuuti runtii aad baa loo dhameeyay hay-adihii ku saabsanaa akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo iyo suugaanta sidoo kale sidaas si lamid ah ethoobiya oo ah dalka inoo martida ah laba kooxood baa inoo jooga labadaa kooxood qola waxay ka timi waxay nooga timi dalka adisababay ka timi oo waa heer federaal dadka heer federaal waxaa ka mid a advisor for ministry of peace oo ah doctor samuel tafera oo ah qof maaragtay siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba meel darajo sare dalka ka jooga laakiin waxaa inala jooga advisors dad la taliyayaal p m xafiiska prime ministerka halelulia lula oo ah maxaan ku dhahdaye director of strategic studies oo advisor p m officeka oo macnaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ah la taliya ah waxaa kaloo inala jooga professor nebi baye oo isaguna ka mid ah la taliyayaasha xafiiska isla xafiiska maaragtay prime ministerka ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a macalimiin ka socota jaamacadda adisababa macalimiin ka socota jaamacadaha herer iyo gobollo fara badan oo etoobiya lakiin waxaan aada iyo aad iyo aada ugu faraxsanahay in dowla degaanka soomaalida ciidanka ugu xoog weyn ay nagala socdaan waxaa inoo yimi saddex wasiir iyo afar wasiir ku-xigeen marka delegationka toddoba wasiir ayaa inala socda wasiiradaasi waa wasiiradii arrimahan aynu wadnaa ku saabsanaa hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto waxaa hogaaminaya wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha waxaa ku jira wasiirka ku-xigeenka waxbarashada waxaa ku jira wasiir ku-xigeenka agricultureka iyo wixii ku saabsan maaragtay beeraha marka waxa inaga dhexeeya oo dhan ummad ahaan iyo dad ahaan iyo walaaltinimo ahaan iyo waxa inisku keen xidha oo ah bandhiga bugaagta oo ah ku saabsan suugaan fan dhaqan af intaba wasaaradihii maamulka ahayd waxaan aada ugu faraxsanahay in maaragtay dowladda sare dowladda sare ee maaragtay dowlad degaanka soomaalidu oo madaxweynuhu inuu soo diray iyagoo delegationka sidaa u xooga weyna jaamac su-aal baan ku weydiinaya tusaale ahaan sanad walba waddan baa marti aa ka dhigataan islamarkaana halku dheg baad bixisaan maxay tahay ujeedadu sanad kasta sanad kasta waa sidaad sheegtay dal baa inoo martaya laakiin sanad kastana mawduuc baa jira laga hadlo marka mawduuc iyo sanadku way iyo mawduuca iyo dalka martida ay had iyo jeer way wada way haystaan marka sanadkan waxaa inoo ah derisnimo neighborhood erga ingiriis derisnimo derisku wuxuu noqon karaa guriga jaarka ee kuuxiga wuxuu noqon karaa dowladda kula jaarka wuxuu noqon karaa ummadda ay idin wax wadaagtaan ee xuduudda aan la arkaynin laakiin idin dhexaysiisa ay ka mid tahay marka in darisnimadaa daris wanaaga loo arko ayaa ta ugu muhiimsan sanadkan ee socda in dhallinyaradeenna waxaanu soo marti qaadnay oo yimi shan iyo konton dhalinyaro oo ka yimi gobolada somaliland oo dhan oo magaalo kasta shan dhallinyaro ay ka yimaadeen oo toddobada inala joogi doonaa inay darisnimo wanaag sameeyaan oo magaalooyinkooda dhexdooda gobolada somaliland iyo xaafadaha ay ka yimaadeen kula noqdaan fikirka caafimaadka qaba ee ah daris wanaagga iyo isdhexgalka iyo umadnimada iyo isku xidhnaanshaha ayuu aasaas ku yahay taas uunbaa sare loo qaadaya iyo dowladaheena dariskana ah ee hadday noqoto somalilan dee ay dariska la tahay jabuuti iyo etoobiya gaar ahaan oo ay ugu xooga weyn in aynu darisnimadaa wanaajino laakiin arrinka se aad taabatay waxa weeyaan sanad kasta dal afrikaan ah ayaa martay marka arrinkaa hoostan ka xariiqnaa dowladaha imanaya oo dowlada afrikaana inaanu muujino somaliland sida ay u tahay kuna faanayso qaybna u tahay waxna la qaybsanayso afrikaannimadeeda ay doonayso inay qayb kaga ahaato qaaradan waayo halkay ugu taalo macnahay ugu jirto iyo nuxurkay u samaynaysaa intaba wuu ka weyn yahay meel kala farbadan ugu dambayn saashaan ku weydiinaya jaamac waxaa jira xarunta magaceedu aada guddoomiyaha u tahay waa xarunta dhaqanka hargeysa dad badan waxay arkaan iyadoo bandhiga caalamigaa qoraalada iyo hadallada intooda badaniba ay luuqada ajanabiga ku baxayaan marka siday isu qabanaysaa halkaa taabatay laba waxbaa hoosta ka xariiqay mid waxa weeyaan xarunta dhaqanku waxay furan tahay muddo ku siman iminka sanadkii lix saddex boqol iyo lixdanka cishaba way furan tahay waxaynu haysanaa lix cishoo keliya buugfeerka buugfeerka anigu waxaan weligayba waa aaminsanaayay haynaa daaqada ay somaliland ka eegto dunida daaqada ay dunida ka aragto somaliland somalilandna ku muujiso waxay tahay halkay joogto iyo waxay jirto marka inaad ummadda ku gaadhsiiso waxaa tahay ahaanshahaaga jiritaankaaga iyo quruxdaada waxay kugu fahmayaan wax ka wanaagsan ma jiro marka yoolka ugu weyne buugfeerka loo sameeya waxa weeyaan haddii dhalinyarada somaliland aanay basaabor haysanin oo aanay dhoofaynin in dunida loo keeno somaliland dhalinyaradeeda hadday dhalinyaradu aanay iyagoon raacin gaadhi ay indhaha ka arkaan oo ay noqdaan inay gaadhaan ummadnimada marka sidaa daraaddeed in af ingiriisi qayb ahaan lagu hadlaa waa muhim laakiin halkan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan haddaad eegto barnaamijyada ka baxaya boqolkiiba shan iyo toddobaatan af soomaali bay ku baxayaan haddii la arko boqol iyo labaatan shan iyo labaatanka ku baxaya ingiriisi waxa weeyaan tooshka meel kale la saarayahay ma aha in la baratansiimeeyo luuqadaha kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa doctor jaamac muuse jaamac oo u warramayey khadar maxamed cakule